Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daafurayay Machadka Al Imaam Dahawi kaasi oo lagu baran doono Culuumta Shareecada iyo Carabiga. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, macalimiin iyo marti sharaf kale. Ibraahim Xasan Axmed maamulaha guud ee machadkan ayaa ka waramaya ujeedka loo aasaasay goobtan waxbarasho.
إلهي تبارك وتعالى بعد الله تبارك وتعالى علمنا سيقوم حسن ثم آه، dadaalkii asaga ahaa ilaahay wuu noo mar dhaliyey intaa kabacdi sababta macadka loo asaasay haddii aad boorka fiiriseen si aanan loo weydiinin waxaan ku qornay boorka boorkay ku qoran tahay si loo fahmo shareecada islaamka bay dadka isa u fahmaan Eh, luqa alcarabiya in kor loo qaado agaasimaha waaxda wasaaradda waxbarashada jubbaland dayib maxamed iyo xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajira u bogaadiyey furitaanka goobtan waxbarasho maamulku ha dadaalaan khayr alla ha siiyo mas madaxa laga dilaa maamulku hadduu xumaado maxadku ma socon karo maamulku ha dadaalo macalimiintu ha dadaalaan muran iyo khilaaf dhexdooda ayaan laga maqlin ha iswataan biidni illaahi tacaala ardaydu ha dadaalaan waa nacmo alla siiyey ee culumtaa iyo maadooyinka loo dhigahayo qumaati ha ugu dadaalaan waalidiinta iyo xaafaddu arrintaas ha garab taagnaadaan ha ka warhayaan ku mahadsantihiin dadaalkii aada samayseen iyo juhdigii ee sidii aada maanta oga dhaweyn lahaydeen een si aan usoo gaarno maanta furitaankeedii kadibna wax loogu baran lahaa maalmo kalena insha allahu tacaala innagoo ama xaafid kale ku qabsanayno een qalinjibin ah ama siyaabo kale ugu kulmi doono hadduu alla qadaro marka waxaan een idinku boorinayaa ka xaafad ahaan inaad xaafadihii kale ee magaalada kismaayo ee waxyaabo badan hortiin samaystay idinkana hadda aad maaragtay dhexda u xirateen inaad gaartaan een inaad dadaal sii muujisaan oo aad gaartaan ayaan idinkula dardaarmayaa een waxaan leeyahay een waalidiinta mar walba garab istaaggiina waa muhim la-aantiina wax shaqaynaya ma jiro goobaha waxbarashada ee kusoo badanaya magaalada kismaayo ayaa door ka qaadanaya horumarinta waxbarashada ubadka soomaaliyeed